بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladaha sacuudiga iyo imaaraadka carabta oo ka soo horjeestay dib u dhiska magaalada khaza dalbadayna in hubka laga dhigo kooxaha muqaawamada filistiin xaaladda ka jirta waddanka suudaan oo ka sii daraysa iyo saacad kasta canug suudaani ah oo ku dhimanaya xeryaha barakacyaasha ee gobolka daarfuur maamulka yuhuudda oo qorsheeyey in la duqeeyo aas loo samaynayay hoggaankii la dilay ee ururka shiiciga ah ee isugu yeeray xisbullah balse daqiiqada kooban gudahood kaga laabtay go'aankaasi mid ka mid ah saraakiisha ciidanka sahaynada oo sheegay in kooxaha muqaawamada filistiin ay dib u habayn ku sameeyeen sufuuftooda una diyaargaroobeen marxalad cusub oo ay sahaynada kaga hortegayaan qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بنت الشريعة للسمو طموحها واغفي لها قول الحبيب سرورا
islaamku dumarka waxay ku leeyihiin sooyaal ifaya oo safaxaadkeeda lagu qoray biyo dahab ah ruuxii ugu horeeyey ee rumeeyey raacayna rasuulka waxay ahayd qof dumar ah dhibcahadii kuwii ugu horeeyeyna waxaa islaamnimada darteed looga daadiyey qof dumar ah qofka ugu horreeyey ee nebiga sala allahu calayhi wasallam rumeeya waxay ahayd hooyadeen khadiija radi allahu canha shahiidkii ugu horreeyey ee allah diintiisa loo dilay waxay ahayd sumaya bintu khayaad
haweenku waa horumarka ummadda hadday hagaagaan waana lafdhabarta bulshada kaalintoodana dhinacyo badan kama hoosayso tan ragga xagga dacwada jihaadka cilmiga iyo balaaqada war ilaahay baan ku dhaartay weligay ma aanan maqlin qof ka fasaaxad badan oo ka balaaqa badan caaisha markii rasuulka laga soo tago waxay ku jirtaa almukthiruuna fii riwaayati alkhabar min alsaxaabati alakaarimi algurar abuu hurayrata yeliihi ibnu cumar fa anasun fa zawjatu alhaadi alabar
haweenkii salafku waxay ahaayeen kuwo wax weliba oo qaaliya u hura hergelinta hadafka islaamka gabadhii khansa ahayd shan wiilo ay dhashay yaa dagaalka galay shantiiba waa la dilay waa loo imaaday waxaa la yidhi khansa waraa ku haynaa haye shantii wiil waa dhinteen alxamdu lilahi aladii akramanii bishahaadatii bayd waxaan rajaynayaa inaan jannada kaga daba tago tilmaamaha iyo tusaalayaasha dumarka dad baa mooda inay ku dayasho u tahay tu kale oo dumar ah gabadha tan karaamadii ka dhacday waxay xasuusisay nebiga kani inuu dib alle u baryo dabeetana nebiyullaahi zakariya isagoo nebiyaba gabadhan yar cibaadadeed iyo karaamaadkan ka dhacaya markuu arkay ayaa waxay ku bixisay inuu dib alle u xasuusto isna alla baryo
qadarka waa qorshe alleh ku qancidiisana kuma qaraarayn dumarkii qalbigoodii uu ka buuxay iimaanka gurigii way qurxishay shaxshax bay ka dhigtay ayadiina shaxshax bay iska dhigtay waxaa meesha yaallana waa ilmihii ay dhashay ee beerkeeda gobol ka mida ahaa oo dhintay oo dhimashadu ku cusub tahay
intaa iyo ka badanba waxaad ku dhegaysan doontaan taxanayaal taqaariir ah oo aan ugu magac darnay saadaatulnisaa'i alcaalamiin oo aan ku soo gudbin doonno barnaamijka caalamulyow inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ee foodda nagu soo haysa
وازدان عزا بالشموخ ونورا بنت الشريعة للنعيم ورودها والعلم يوليها صفا waa hagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay siddeeddii labaatanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamul yowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa ciidamada mujaahidiinta ayaa subaxnimadii hore ee saaka waxay duulaan xooggan ku qaadeen saldhigyada maliishaadka murtadiinta ee degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe iyagoo la wareegay gacanku hayta degmadaasi haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkii saaka balcad iyo warka uu ka soo saaray taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo hadalhaynta uu dhaliyey waxaa inoo soo koobayaa walaalkeen eliyaas cabdulaahi haye eliyaas bismillaah sweybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal een ku soo dhowaataan falanqayn kooban iyo isdultaag aan ku samayn doonno sidii waaberigii saakay ay wax uga dhaceen degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe innagoo ka soo bilaabi doonna qabarkii ugu horreeyey ee ku soo dhacay warqabadka andalus ilaa sawirradii la baahiyey ilaa hadalhaynta baraha kala duwan ee internetka ka taagan saacadihii u dambeeyey haddii aan ku hormarno suheyb qabarkii ugu horreeyey ee ku soo dhacay warqabadka andalus waxa uu ahaa deg deg ciidamada mujaahidiinta oo saakay weerar cagmarin ah ku qaaday xarumaha iyo saldhigyada ay maleeshiyaadka riddada kaga sugan yihiin magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waxaana hadda socda dagaalla culus oo u dhexeeya mujaahidiinta iyo cadowga wixii faahfaahinna dib ayaan ka soo gudbin doonaa ayaa la yidhi markaas muddo shan iyo labaatan daqiiqa ah kadib warqabadka andalus waxaa mar kale ku soo dhacay war sheegaya in ciidamada mujaahidiinta ay gudaha u galeen degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe kadib markii ay mujaahidiintu jeereen ayaa la yidhi guud ahaan difaacyadii cadowga wixii markaas ka dambeeyey wararku si aad ah ayay isaga soo dabadhacayeen oo kamiin ayaa loo dhigay murtadiin een gurmad u ahaa maleeshiyaadkii lagu feenanayay gudaha degmada balcad kaasoo ka dhacay deegaanka ilbaq ee duleedka balcad ciidamada mujaahidiinta waxay mar kale sheegeen in xabsiyada degmada balcad ay ka sii daayeen shacab muslimiin ah oo ku xirnaa xabsiga weyn ee degmada balcad mar akhbaartu intaasi ay maraysa taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa soo saaray war saxaafadeed een ciwaankiisu uu ahaa weerar lagu qaaday saldhigyada cadowga ee balcad siddeed iyo labaatanka shacbaan kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhanka kalena ku asteysan toddobiyo labaatanka februari laba kun shan iyo labaatan waxaana war-saxaafadeedka lagu yidhi ciidamada mujaahidiintu waxay saakay oo khamiis ah weerar ku qaadeen saldhigyada cadowga murtadiinta ee degmada balcad wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe weerarka oo bilowday salaadii subax kadib ayay mujaahidiintu gudaha ugu galeen degmada balcad kadib markii ay soo jireen difaacyadii cadowga ee duleedka magaalada mujaahidiinta ayaa si buuxda gacanta ugu dhigay xarumihii cadowga ee gudaha balcad sida xarunta degmada saldhigga booliska iyo maxkamadda daaquudka ee riddada dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa kamiin u dhigay maleeshiyaad gurmud u ahaa cadowga la weeraray kamiinka ayaana ka dhacay deegaanka ilbaq ee duleedka degmada balcad khasaaraha hordhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey waa saddex iyo labaatan dhimasho iyo dhaawac kuwaas oo isugu jira saraakiil iyo ciidamo murtadiin ah oo lagu dilay weerarka tooska ah iyo kamiinka loo dhigay gurmadkii murtadiinta sidoo kale mujaahidiinta ayaa xabsiga balcad waxay ka sii daayeen dad shacab muslimiin ah oo cadowga halkaas ugu xirnaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xoreysa gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkeedii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ay ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhelfyadooda murtadiinta ah ilaa geyga soomaaliyeed ay ka saaraysa cadowga horarka ku ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allaah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
suhayb innagoo weli aan ku guda jirna sida tasalsulka uu u lahaa qabarka waxay markii bayaanka uu soo baxay kadib mu'asasada alkataayib soo saartay sawirrada weerarkii lagu qaaday degmada balcad sawirradan waxay ka koobnaayeen sida aad ku soo dhegaysateen wararkeennii hore ilaa toddobiyo toban sawir sawirka ugu horreeya ee ishaadu ay qabanaysana waa ciidamada mujaahidiinta oo leen dheer ku jira gudahana u gelaya degmada balcad wakhtiguna waa xilli aroor ah cirka iyo dhulkuna ay isku jiraan iftiinkuna uu yar yahay sawirradan ayaa lagu baahiyey baraha kala duwan ee internetka haddii intaa aan uga gudubno warbaahinteenna iyo sida qabarku ay u baahinaysay aan eegna markan baraha kala duwan ee internetka iyo sida xadadkan uu ugu faafay een dhanka facebooka oo kale ayaa si aad ah looga hadalhayay howlgalladii balcad ku dhowaad lix iyo toban kun oo booste ayaa laga qoray xadadkan waxaana inta badan maanta wejigabax uu warbaahinta ku qabsaday wariyaashii calooshudushaqaystayaasha ahaa ee murtadiinta baraha kala duwan ee internetka ugu joogay sidii ay ugu faafin lahaayeen wararkooda barobagandada Een waxaana qaybta faallooyinka mar walba aad ku arkaysaa shacabka soomaaliyeed oo murtadiinta u sheegaya in ugu dambeyn ay ku baraarugeen beentooda telefishinka riddada oo kale ayaa maanta waxa uu si aad ah uga horfadeexoobay bulshada soomaaliyeed isagoo horeyba loogu yaqiinay in markii axdaaftan oo kale ay dhacdo in uu baahiyo sawirro qadiimi ah iyo xoga aanan sal iyo raad toonan lahayn iyagoo isku muujinaya murtadiinta inay yihiin kuwa ku sugan goobta uu dagaalku ka dhacay iskuna dayaya in madaxa ay ciidda ka ceshadaan balse xaqiiqada ayay inta badan shacabka soomaaliyeed waxay ka soo dhugtaan baraha kala duwan ee mujaahidiintu ay ku leeyihiin internetka waxaana hadda allah fadigii muuqata in shacabka soomaaliyeed ay ka baxeen dabinkii ahaa in ay markii hore u indhexirnaayeen warbaahinta riddada dhankay doontana ay u jihayn jirtay waxaa sidoo kale hungoobay horeyna sida aan u xusnay qaaqlayaashii murtadiinta u joogay baraha kala duwan ee internetka loona soo carbiyey in wararkooda barobagandada ah ay ugu faafiyaan internetka iyagoo iska dhigaya kuwa dhexdhexaad ah si guud markii aan isku soo wada xoorinno murtadiinta ayaa saakay wejigabax aanan horey loo arag kala kulmay baraha internetka gaar ahaan barta facebook oo ay soomaalidu ku badan tahay ensuheb gebagabadii xadadkan waxa uu cabsi xooggan ku beeray murtadiinta isagoona ku soo beegmay xilli xasaasi ah barta ekis oo ah mid si aad ah loogu falanqeeya siyaasadda ayaa lagu arkayay siyaasiyiin fara badan oo ka dardaarwarinaya mustaqbalka riddada maadaama murtad xasan sheekh maxamuud gulufkii uu ku dhawaaqay inta badan uu sheegay in guul uu ka gaaray waqti xaadirkanna muran uu ka taagan yahay degmada balcad oo aanan sidaa uga fogeyn magaalada caasimadda ah ee muqdisho
ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen xaaris cabduqaadir bismillaah waad mahadsantaha walaalka suheyb cabdulaahi haddii aan ku bilowno qodobka ugu horeeya ean xubinteena kusoo gudbinayno mid ka mid a wargeysyada kasoo baxay maamulka yuhuudda ee waxa uu sheegay in maamulkaasi uu dhowaan soo bandhigi doono baaritaano adag oo la xiriira dhacdooyinkii toddobadii oktoobar sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii xilli lagu dhaliilay maamulkaasi fashil dhinaca sirdoonka iyo militariga iyo sidoo kale inay ka hortegi waayeen wixii dhacay maalinkaasi baaritaanada oo intooda badan la dhameeyey bilo ka hor ayaa waxa ay horseedeen in isbedelo cusub lagu sameeyey habdhismeedka sirdoonka yuhuudda kuwaas ay ka mid yihiin sida uu sheegay wargeyskan kordhinta barashada afka carabiga iyo diinta islaamka dabcan arrinkan waa shirqool iyo dhagar ay caan ku ahayn yuhuudda si ay ugu dhibaateen dadka muslimiinta sidoo kale waxa ay warbaahinta yuhuudda sheegtay in maamulkooda uu xoojinayo isticmaalka ilo sirdoon oo kala duwan sida adkeynta iyo isku xirka hay-adaha sirdoonka iyo adeegsiga ilo sirdoon oo aan ka koobnayn keliya kuwa elektroniga waxa ay sheegeen in marka laga hadlayo dib udhiska sirdoonka bashariga ee la furay xafiisyo cusub oo sirdoon si loo xoojiyo xog ururinta laga sameynayo gudaha khaza iyadoo sidoo kale la kordhinayo shaqaalaha iyo saraakiisha ka shaqeeya howlahaasi sidoo kale waxaa la qorsheynaya ay yidhaahdeen in sirdoonka si toosa looga qeybgeliyo xog ururinta dagaalka ay ka timaada dhanka deegaanada khaza waxaa sidoo kale isbedeladan ka mid ah horumarinta nidaamka digniinta sirdoon oo dabcan uu maamulkaasi ku fashilmay in uu kaga hortago howlgallada filistiiniyiinta waxay sidoo kale sheegeen in la balaarinayo platformka loo yaqaan iibka waxaana intaa ku dareen in qaybta ilaalinta sirdoonka oo markii hore laba qof oo keliya ay ka shaqeyn jireen ay hadda ballaarinayaan islamarkaana la xoojinayo shaqaale ahaan iyo awooddeeda intaba dabcan walaalka isbedeladan ayaa ah kuwa u muuqda inay ka dhasheen fashilkii xooganaa ee maamulka yuhuudda iyo guuldaradii xagga sirdoonka iyo dhanka militariga intii lagu guda jiray toddobadii oktoobar iyo wuxuu ka dambeeyey intii uu socday dagaalka khaza dhanka kale warbixin ay qortay saxaafadda wall street journal ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalyahanada reer filistiin oo lasoo baxay qaab dhismeed cusub ay hadda bilaabeen in isku qalabeeyaan hubka noocyadiisa kala duwan islamarkaana isku diyaarinayaan dagaal cusub xilli heshiiska xabad joojinta uu marayo dhammaadka wejigiisa koowaad warbixinta wargeyskana waxay milicsatay dhinacyo kala duwan sida dib wariska xagga militariga ee kooxaha muqaawamada waxaana ay sheegtay in dagaalhanada filistiiniyiinta gaar ahaan ururka xamaas uu hogaamiye u magacaabay garabkiisa militari ayna dib u habeynayaan shabakadooda godadka dhulka hoostiisa iyo nidaamka guud ee dagaalyahanadooda ciidanka ayaa la siiyey tababaro cusub oo xagga hubka ah sida ay soo xogeynaysa warbixinta wall street journal waxaa maamulka yuhuudda iyo mareykanka ay muqaawamada filistiiniyiinta ka dalbadeen inay hubka dhigaan oo aysan kaalin ku yeelan maamulka magaalada khaza iyadoo sii socota waxaa warbixintan lagu sheegay in kooxaha filistiiniyiinta xabadjoojinta u adeegsadeen inay muujiyaan awoodooda ciidan islamarkaana ay dad badan kasii daayeen xabsiyada yuhuudda si kastaba ha ahaatee waxaa kooxaha reer filistiin ay hadda mas-uul ka yihiin nidaamka ammaanka iyo sidoo kale qaybinta gargaarka ee gudaha magaalada khaza norgeyska waxa uu xusay in xooga filistiiniyiinta ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan xaalad kasta oo ka timaada dhanka maamulka yuhuudda siday warka u dhigeen dhanka haddii aan eegno wargeyska the independent ee kasoo baxaa dalka ingiriiska waxaa maqaal u daabaca looga hadlay in donald trump uu doonayo in uu helo sumcad xoogan oo ah in loogu yaro shakhsiyad hal abuur leh iyo ninka ugu fikradaha waaweyn wakhtigan maqaalka uu qoray saxafi lagu magacaabo alex hander ford ee baahisay saxaafadda the independent ee tooshka waxa uu ku iftiimiyey in donald trump uu si gaar ah diiradda u saaray laba qorshe oo uu ka dhashay muran xoogan mid ka mid a qorshayaashaas waxa uu qoraha ku sheegay inuu yahay qorshaha macdanta ukraine kaas oo ah in trump uu doonayo in maraykanku la wareego kheyraadka macdanta qaaliga ah ee ukraine si ay taasi u noqoto magdhowda taageerada militari ee la siiyey dalkaasi madaxweynaha ukraine valadimir zelenski oo isna si adag uga horyimid ayaa waxa uu sheegay in qorshaha trump uu yahay mid aan marnaba la aqbali karin qorshaha labaad ee uu soo sardinayo wariyaha qoray maqaalkan ayaa ah soo jeedintii trump ay ahayd qorshaha lagu dhisayo magaalo horumarsan oo leh guryo tayo ahaan aada u sarreeya oo laga sameynayo dhulka magaalada khaza taasoo ka dhigan in dadka filistiiniyiinta laga musaafuriyo dhulkooda qorshahan ayaa dabcan la kulmay dhaleeceen xoogan waxaana dowlada uu sheegay trump inay kala qayb qaadan doonaan ay muujiyeen inay kasoo horjeedaan waxaana ka mid a dowladahaasi sacuudiga iyo masar oo ku tilmaamay qorshahan mid khatar ku ah nabadda gobolka maqaalku waxa uu xusay in trump uu u muuqdo in lacagta ganacsiga uu ka horumarinayo siyaasadda caalamiga ah waxaa sidoo kale xusid mudan sida ku cad maqaalkan in qorshaha trump ee la xiriira ukraine uu ku qasbi karo zelenski inuu qalinka ku doogo heshiis muran badan dhaliyey taasoo keeni karta in dagaalka ukraine iyo ruushka lagu xaliyo heshiis ganacsi sida warka loo dhigay waxaa weli uu shaki ku jiraa in trump uu kusii dhaganaan doono go-aanadiisa balse waxaa cad in weli uu raadinayo saameyn ballaaran oo uu ku yeesho siyaasadda caalamiga ah uuna ku helo sumcadda uu doonayo ayuu yidhi alex hannaford oo ah qoraaga maqaalkan lagu daabacay wargeyska the independent ee kasoo baxa dalka ingiriiska ugu dambeyn sida lagu daabacay qaar ka mid ah warbaahinada carabta waxaa wariyaal ku sugan dalka suudaan ay soo sheegayaan in xaalado aad u daran oo xagga nolosha ay ka jiraan xerada qaxootiga ee lagu magacaabo zamzam taasoo ka furan meel dowlaadka ka ah magaalada alfashir oo ah caasimada gobolka waqooyiga daarfuur ee dalka suudaan xeradan oo la aasaasay sanadkii labada kun afartii ayaa waxaa tirkoob la sameeyey bartamaha sanadka lasoo dhaafay ee labada kun afar labaatankii lagu ogaaday in dadka ku nool ay ku dhow yihiin afar boqol oo kun kuwaasoo kale bar ka mid ah ay la nool yihiin xaalado halis ah oo dhanka caafimaadka sidoo kale nafaqadaro baahsan waxaana dadka halkan isugu yimid ay kasoo barakaceen dagaalada suudaan waxaana hadda jira xaalado adulita oo isugu jira cuntoxumo faafidda cudurro dilaa ah waxaa xaalada cuntoxumada iyo sidoo kale faafidda cudurrada ay dhibaato baan ku haysaa caruurta iyo sidoo kale dadka nugul sida waayeelada haweenka xawaamisha ah waxaa sanadihii u dambeeyey kaamka zamzam ee gobolka daarfuur kusoo badanayey kiisaska dhimashada ee caruurta aadka u yaryar dagaalada u dhexeeya militariga suudaan iyo maliishaadka mucaaradka ee waxa ay saameyn xoogan ku yeesheen malaayiin ruuxa u dhasha dalkaasi halka boqolaal kun ay u barakaceen waddamada deriskale ah dalkaasi guud ahaan xubintii wargeysadan maanta wanageynta aan dhegeystaal idiin celiyo barnaamijka caalamul yom iyo qodobada inoo haray بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaateen xalqadii lixdan iyo saddexaad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada waxaa alaaba halkan inooga soo jeediyaa walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير خير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وعن dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqadii saddex iyo lixdanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka maada khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin oo macnaheedu noqonayo maxay dunida ku weysay burburkii ama hoobashadii ku timid muslimiinta xalqadeenna maanta waxaan ka ambaqaadi doonnaa halkii aan ku sinnay toddobaadkii hore kanina waa sheekh maxamed macsuum oo ah wiilkii ugu weynaa sheekh axmed asarhandi waxaa beeco la galay oo gacantiisa ku toobad keenay sagaal boqol oo kun oo rag ah waxaana booskiisa beddelay oo dacwada sii waday toddoba kun oo rag ah kuwaasoo dadka dacwada ugu yeeri jiray kanina waa wiilkiisii sayfuddiin asarhandi waxaa gurigiisa ka cuntayn jiray kun iyo afar boqol oo qof kuwaasoo dooran jiray nooca ay rabaan ee cuntada kanina waa sheekh moxamed zubayr asarhandiyi marka uu gurigiisa ka soo baxo dadka ganacsatada ah waxay dhulka ugu fidin jireen maryo si aysan lugihiisa dhulka u taaban marka uu rabo in uu booqdo dadka xanuunsan ama uu aado qayb howlihiisa ka mid ah waxaa raaci jiray dadka hodanka ah iyo umurada kolonyadiisana waxay u ekayd kolonyada boqorada oo kale tanina waa tusaale yar oo muujinaya sida makaanada diinta dadka ula weyneyd iyo sida loo qiimayn jiray dadka ahlucilmiga ah dadkana ugu hoggaansami jireen suldaanka diinta ayna ugu hamuun qabayn ilaha diinta laga helo kuwanina waxay ahaayeen tusaalayaal aan si degdega uga soo qaadannay taariikhda hindida muslimiinta ah haddaan isku dayno inaan tusaalayaal ka soo qaadanno taariikhda islaamka si guud iyo taariikhda ahludiinka iyo habdhaqankooda kuwaasoo ku kala noolaa shaam masar maqribka fog iyo ciraaq waxaan ka dhigi lahayn kitaabkan mujallad weyn laakiin waxaan ku kaaftoomaynaa inaan halkan ku xusno sheekh khaalid ashahrazuuriy kaas oo dadka ay isku cidhiirin jireen guriga uu ka deggan yahay bakhdad si uu toobada ugu qabto ayna uga faa'iidaystaan shiiqiisii ayaa waxa uu ku sheegay risaalo uu qoray in shiiqan ay wax ka barteen in ka badan boqol ka mida culimmada waaweyn ayna beeco la galeen in ka badan shan boqol oo culimo ah amaa dadka caadiga ah ee beecada la galay gacantiisana ku toobad keenay lama tiri koobi karo waxaa sii socday in dadka ay xoogga saaraan diinta iyo inay u hijroodaan barashada cilmiga sharciga iyo camalka suuban iyagoo u maraya halisaha iyo safarada dhaadheer si ay naftooda u daahiriyaan akhlaaqdoodana u hagaajiyaan iyo si ay ugu diyaargaroobaan aakhiro ilaa laga soo gaaray bilowgii xilligii gumaysigii reer yurub xilligaasoo dhul kasta oo ay muslimiinta joogaan lagu arkayey maraakiis diini ah oo dadka ahlucilmiga ah ay uga imaan jireen meel kasta dadkaasi oo ay xukuumadaha u soo bandhigayeen inay qabtaan xilal sare ayna diidi jireen waxayna dadka soo hiigsan jireen halka laga helayo ruuxda diinta iyagoo ku dadaali jiray inay hagaajiyaan waxa ku jira gudahooda si uusan shayddaanka nasiib ugu yeelan xadaaraddan waxay sii socotay ilaa laga soo gaaray bartamihii qarnigii saddex iyo tobanaad ee hijriga xilligaasoo ingiriisku qabsaday hindiya mana aysan saamayn horumarkooda iyo falsafadda noloshooda bulshadii dhulkaasi ku noolayd waxaana la arkayay in ruuxda diinta oo dadka ku dambaysa mid ka mida taariikhyahanada ayaa nooga sheekaynaya xaruntii diineed ee sheekh qulaam cali addahlawi wuxuuna leeyahay indhahayga waxaan ku arkay xaruntan oo ay joogaan rag ka yimid ruum shaam bakhdad masar iyo dhulka xabashida kuwaasoo beeca la galay shiiqa iyagoona u arkayay in u xeraysiga shiiqan iyo cilmiga in laga qaato inay tahay waddo ay ku gaarayaan wanaaggooda adduunyo iyo midkooda aakhiro amaa wafuuddii ka imaanaysay dhulalka dhow sida hindiya iyo afghanistaan waxaad ma moodaa sida anyaxii oo kale tira ahaan dadka xarunta shiiqa deganaana kama aysan yareen shan boqol oo qof dhammaantoodna cunnadooda xarunta ayaa bixin jirtay sheekh ra'uuf axmed almujadidi ayaa isha la raacraacay dadka xaruntan joogay maalin ay bisha jamaadul uula ahayd siddeed iyo labaatankii sannadkii hijri ee kun laba boqol soddon iyo kowdii markaas ayuu ku arkay xarunta dad ka kala yimid samarkhanda bukhaara tashkhand xisaar kandahaar kaabul bishaawar kishmiir multaan laahoor amrowha sanbahal ramboor bareeli xaydarbaad iyo meelo kale oo kala duwan waxaana xusid mudan in dadkaasi oo dhan ay xaruntaasi imaan jireen iyagoo lugaynaya maadaama aysan jirin aaladaha maanta lagu socdo ee casriga ah sida diyaaradaha ama gawaarida arrintan waxay si wanaagsan kuugu caddaynaysaa markaaad eegto taariikhda muslixii weynaa ee hindiya iyo mujaahidkii caanbaxay assayid imaam axmed bin cirfaan oo shahiiday kun laba boqol afartan iyo lixdii hijri haddii aad akhriso taariikhdiisa iyo socdaalladii uu ku maray hindiya iyo dacwadii uu halkaasi ku faafinayay towxiidkii sunnadii iyo jihaadkii waxaad arkaysaa kumannaan qof oo ka toobadkeenaya dembiyadii shirkigii iyo bidcooyinkii ay ku jireen ilaa meelihii qamriga lagu cabayey ay faaruq noqdaan masaajiddiinna meel laga fadhiisto la waayo waxaana shiiqa dacwadii uu waday isaga iyo dadkii la socday ee boqolaalka ahaa u soo tartami jiray dadka iyagoo isugu imaan jiray guryaha shiiqa iyo asxaabtiisa halkaasoo dadka lagu quudin jiray waxna lagu bari jiray waxayna wax walba u bixin jireen si dadkaasi ay wax u bartaan wayna u tartami jireen waxbixinta deeqsinimada dadka muslimiinta ah ay deeqsi ugu ahaayeen inay diinta darteed wax ugu bixiyaan iyo niyadda saraysa ee ay u hayeen waxaad ku garanaysaa markii sayid imaam axmed bin cirfaan iyo raggii la socday ay xajka aadeen sannaddii kun laba boqol soddon iyo lixdii hijri kuwaas oo ka badnaa toddoba boqol oo qof dadka ayaa kolonyada meel kastooo ay tagaan marti qaadayey laga bilaabo raybareeli oo ah meesha uu shiiqa ku dhashay ilaa mandiqadda kalkata oo ahayd meesha ay ka raacayeen doomaha markii ay ku degeen mandiqadda bilaahabaad waxaa marti qaaday sheekh qulaam cali waxayna halkaasii joogeen shan iyo toban maalmood dadka ayaa isaga kala yimid deegaannada u dhowdhow oo dhan dadka oo dhan ayaa waxay wax ka cunayeen guriga sheekh gulaam waxaana intaasi sii dheeraa hadiyooyinkii uu sheekh gulaam u hadiyeynayay shiiqa iyo dadkii la socday taasoo isugu jirtay dhar iyo saadkii ay waddada ku mari lahaayeen markii uu xajka ka soo noqday shiiqa iyo dadkii la socday oo ay ku soo degeen meel u dhow magaalada murshid abaad iyagoo haya dhabbihii ay ku mari lahaayeen kalkata kuna tegi lahaayeen raybareeli sheekh gulaam murtadi ayaa marti qaaday wuxuuna suuqyada uga dhawaaqay in wax kasta oo ay ka qaataan kolonyada shiiqa la socota inuu isaga bixinayo markaas waxaa arrintaa kala hadlay sheekh sayid imaam axmed bin cirfaan kadib waxaa u jawaabay sheekh gulaam murtadi wuxuuna yidhi waxaa sharaf iyo ammaan iigu filan inaan xujayda u adeego dadka waxaad ku arkaysaa qalbi jilcanaan iyo u hoggaansanaanta xaqa iyo sharciga waxaana sheekh imaam axmed bin cirfaan gacantiisa ku toobad keenay oo beecana la galay intii uu halkan safar ku jiray boqolaal kun oo ruux dadka ayaana meel kasta isaga imaan jiray ilaa heer dadkii xanuunsanaa ee ku jiray isbitaalka magaalada banaaras ay shiiqa fariin u soo direen taasoo ay ku leeyihiin annagu waxaan nahay dad xanuunsan oo sariir saaran mana awoodno inaan kuu imaanno ee haddaad awooddo inaad nagu sharafto inaad noo timaaddo oo gacantaada ku toobad keenno way fiicnaan lahayd markaas ayuu shiiqii u tegey toobada u qabtay beecana uu ka soo qaaday shiiqa ayaa intii uu safarka ku jiray wuxuu muddo laba bilooda joogay magaalada kalkata maalin walbana waxaa beeca la geli jiray dad aan ka yareen kun qof kulammada ayaana socon jiray ilaa saqbarka habeenkii mana uusan awoodi karin inuu halhal qof beeca ula galo koox koox ayuu ula geli jiray dadka ayaana allaah u toobadkeenayay iyagoo allaah ka ballanqaadayay inaysan ku noqon dunuubta shiiqa ayaa u qudbeeyey dadka ku nool magaalada kalkata labaatan maalmood waxaana ka soo qaybgalay muxaadarooyinkaasi in ka badan laba kun oo qof oo dadka haldoorka magaalada ah iyo mashaa'iqda culimmada iyo dadka caamada waxaana shiiqa la socday wakhtigaasi sheekh cabdilxay alburhaanawi oo maalin kasta oo jimce iyo talaado ah salaadaha duhur kadib ilaa casar laga gaaro dadka u muxaadiriin jiray waxaana maalin walba gacantiisa ku soo islaami jiray toban ama shan iyo toban rag oo gaala ah
أبات والشموخ لنا حليف
halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadii saddex iyo lixdanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinno kitaabka maada khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin xalqadan midda xigta ayaa noo ballanna sidaas iyo nabadgelyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu